badha ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan isla markaasina uu shir guddoominayay shir guddoonka golahaasi waxay kaga jawaabeen arrintani iyagoona qodobo ka soo saaray ugu horreyn guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan baashe maxamed faarax ayaa shirkani furay soomaaliya oo ku soo duushay qarannimada somalilan ee golaheeda shacabku fadhiistay oo yidhi wax somalilan ma jiraan heshiisyadii aynu la gallay sharikadahana waa waxba kama jiraan dekadda iyo dhulka annagaa xukunna yidhaaheen berbera wax la yaablay noqotay waxa weeye inay yidhaahaan marna walaalaynu nahay marna ay yidhaahaan waxaan cunaqabatayn baanu ku samaynaynaa shacabka somalilan intaa kadib xogayaha golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq siciid ayaanleh ayaa baarlamaanka ka hor akhriyey qodobadani ay soo saareen maanta go-aanka golaha wakiilada ee taageeridda heshiiska jamhuuriyadda somalilan dowladda federaalka etoobiya iyo shirkadda d b wall golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan wuxuu maanta oo taariikhdu tahay saddex iyo tobanka maarj two zero eight soo saaray go-aankan kow madax bannaanida midnimada iyo xuduudahata somalilan waa lama taabtaan laba wuxuu golaha wakiiladu si buuxda u cambaaraynayaa go-aankii gaddarrada iyo sharci darrada ahaa ee golaha shabciga golaha shacabka ee dowladda soomaaliya ka soo saartay dekedda berbera sidoo kale wuxuu goluhu si xooggan u cambaaraynayaa fargelinta qaawan ee dowladda soomaaliya ku hayso madax bannaanida iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan afar goluhu wuxuu marnabaa taageerayaa isagoo gudinaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go-aankiisii sagaalkii bishii sagaalaad ogost sagaalkii bishii ogost laba kun iyo lix iyo toban cod aqlabiyaadna ku ansixiyo siddeed lixdan iyo sagaal cod kuna meelmariyey heshiiska maalgelinta dekedda berbera boort shan goluhu wuxuu go'aamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si uun ugu gacan siisa xukuumadda soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidka ku ajiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan in loo aqoonsaday cadow qaran waa cid kasta lix goluhu wuxuu ururada qaramada midoobey ururka midooda afrika ururka jaamacatalcarab ururka igaad dowladda jamhuuriyadda somalilan ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u caddaynayaa in dhaqdhaqaaqyada dowladda soomaaliya ka wado mandaqadan geeska afrika yihiin kuwo keeni kara xasilooni darro cusub balse jamhuuriyadda somalilan mar kale dunida dunida waxay u caddaynaysaa inay mabda ahaan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo nabad ku wada noolaanshaha istixgelinta iyo xuquuqda aayakatashiga toddoba goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada ciidamada dalka ilaalinta madax bannaanida sharafta iyo midnimada dad ahaaneed iyo dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda somalilan ugu dambayntii mudanayaasha goobtani ku sugnaa oo tiradoodu gaadhaysa shan iyo konton mudane ayaa cod gacantaaga u qaaday go'aankani fadhiya shan iyo konton xildhibaan afar iyo konton waxay taageereen go-aanka golaha wakiilada guddoomiyuhu cidi ma diidin cidi kama aamusin guddoomiyuhu muu codayn go-aankaasi go-aanka sidaasuu ansax ku yahay sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa